أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي رحمه الله تعالى فصل وسنن الفرائض ثنتان وعشرون ركعة عشر منها مؤكدات وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء فصل هذا كان فاصل من وحكى لساره في نوافل الصلاة صلاة سنوين كذا ayuu u fasal yahay sheekhu bacdamaa uu ka soo baxay raximahu llahu tacaala shantii salaadood ee waajibka ahaa iyo awqaadda ay galaan shanta salaadood ee salaad walba wakhtiga ay gasho maadaama uu sheekhu ka soo hadlay halkan wuxuu uga hadlay raximahu llahu tacaala sunnooyinka salaadaha waajibaadka ah ama ka horeeya ama ka dambeeya ee uu sunneeyey nabigeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayh sunnooyinka noolayntoodu waa calaamatun tadullu calaa maxabbati illaahi tacaala noolaynta sunnooyinka la noolaynayo waa calaamad ama astaan oo tusinaysa qofkaasi inuu yahay qof ilaahay uu jeclaaday subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiisu qudsi uga wariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay xadiisu qudsi uu ku yidhi maa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa axbabtu addoonkaygu kama zuulo inuu iigu soo dhowaanayo sunnooyinka uu samaynayo ilaa marka dambe aan ka jeclaado addoonkaygu saasuu xadiisu qudsi ilaahay uu ku yidhi marka qofka nawaafilka sunnooyinka salaadaha ku dadaala waa calaamo iyo astaan tusinaysa qofkaas in ilaahay uu jecel yahay subxaanahu wa tacaala marka waa in lagu dadaalo oo qof walba inta awooddiisa uu ku dadaalo sunnooyinka hadda kitaabku inoo sheegi doono wa sunanu lfaraa'idi salaadaha waajibka ah sunnooyinkoodu fintaani wa cishruuna labaatan iyo labo weeye oo ragcatan min ragcatin ragca ah labaatan iyo laba ragco ayaa jira oo salaadaha waajibaadka ah qaarna ay ka horeeyaan qaarna ay ka dambeeyaan oo sunnooyin ah sunnooyinka marka guud ahaan waxay u qaybsamaan afar qaybood waxay u qaybsamaan mu'aqat iyo duu sabab mutaqadim iyo duu sabab muta'akhir iyo mutlaq afartaas ayay sunnooyinku ay u qaybsamayaan wuxuu ku yidhi shaarixu wa hiya arbacatu anwaac sunnooyinku wuxuu ku yidhi waa afar nooc mu'aqat sunno wakhti loo sameeyey oo wakhti ay soo gashana leh wakhti ay baxdana leh waduu sababin mutaqadimin iyo sunno sabab leh sababkaasina uu yahay sabab hore waduu sababin mutaakhirin iyo sunno sabab leh sababkeeduna uu dambeeyo iyo wa mutlaq nooc sunno mutlaqoo aan wakhtiba ku xirnayn wakhtigaa doonto aada iska daldali kartid cadad rakacaadna aan ku xirnaynoo wakhtigaa doonto aada iska tukan kartid wa huwa midka mutlaqa ah alladii laa yataqayad waa midkaan ku xirnayn biwaqtin walaa sabab waa sunno aan wakhtina ku xirnayn sababna aan ku xirnayn mutlaqa le ama almu'aqatu sunnada wakhtiga loo sameeyey fa qismaani laba qaybood wey qismun tusannu fiihi ljamaaca qayb waxaa lagu sunneeyaa in laysku jamaacaysto wa minhu qismiga waxaa ka mid ah salaatu ulciideyn labada ciidood salaadaha la tukanayo sunnada ah waa sunno lagu jideeyey in laysku jamaacaysto wa minhu salaatu taraawiix salaatu taraawiixi waa sunno iyadana ay wanaagsan tahay in laysku jamaacaysto wa minhu waxaa ka mid ah alwitru fii ramadaan watarka ramadaanka isagana waa laysku jamaacaystaa wa qismun laa tusannu fiihi ljamaaca qaybna jamaaco laguma sunneeyo wa minhu waxaa ka mid a sunnooyinka aan jamaacada lagu sunnaynayn salaatu lwitri fii kayri ramadaan watarka aan ramadaanka la tukanayn oo bilaha kale la tukanayo inaad keligaa tukato sidaasaa la sunneeyey oo cidna aadan ku xihan wa minhu waxaa ka mida tawaabic kuwa noocaas raaca ayaa ka mida oo iyagana aan lagu sunnaynaynin wax jamaaco ah qaala shaykhu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi wa sunanu اlfaraa'idi salaadaha waajibkaa sunnooyinkoodu hintaani wa cishruuna labaatan iyo laba wey ragcatan min ragcatin ee ragca ah salaadaha sunnooyinka ah ee waajibaadka raacsiisan waa labaatan iyo laba ragco cashrun toban ragco tobankaasoo minhaa ee labaatan iyo labada ragca ka mida mu'akadaatun kuwa la adkeeyey toban ragco waxaa weeye waa mu'akad bimacnaa mu'akad waxaa loola jeedaa hawaabkooda iyo ajirkooda ayaa aada u badan waqad waadaba calayhi الnabiyu salى اllahu calayhi wasalam nebiguna waa joogteeyey oo waa daa'imay ajirkooduna aad ayuu u badan yahay waxaana aada loo adkeeyey in lagu dadaalo wa hiya tobankaas ragco oo mu'akadaadka ah ragcataani laba ragcow labada ragcoo qabla subxi salaada subxiga intaadan tukanin waajibka intaadan tukanin waxaa la sunneeyaa laba ragco oo sunnaha inaad ka hormarisid labada ragco oo loo yaqaano sunnatu اlfajri nabigu aada u joogtayn jiray salى اllahu calayhi wasalam weliba nabiga salى اllahu calayhi wasalam axaadiista wuxuu ku tilmaamay ragcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha wuxuu yihi nabigu salى اllahu calayhi wasalam labada ragco sunnada fajarka ee la tukanayo waxay ka khayr badan yihiin adduunka iyo waxa ku dhex jira oo dahab iyo doolar iyo daaro dhaadheer waxaa adduunka saaran oo dhan waxaa ka khayr badan labada ragco oo qofku joogteeyo oo u qofku uu daa'imo wa ragcataani laba ragcow labadaa ragcoo qabla duhri duhurka hortiisa ah bimacnaa qabla duhri ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qabla duhri loolama jeedo duhurku intuusan gelin aa la tukanaa loolama jeedo waxaa loola jeedaa intaadan adigu duhurka tukan oo wakhtigii duhurkii laakiin la joogo leanna waxaa weeye sunnooyinkan qabliyada sunnooyinka lagu leeyahay salaadaha waajibka qaarna waa laga hormariyaa lagu leeyahay qaarna waa laga daba mariyaa lagu leeyahay waxaa shardi ah salaada waajibka wakhtigeedii inuu galay haddii salaaddii waajibkaa wakhtigeedii uusan gelin sunnadii maba tukan kartid laa qabliya walaa bacdiya ma ka ansaxayso sunnadii qabliyada iyo bacdiyada wa ragcataani laba ragco wey labada ragcoo qabla duhur duhurka hortiisa ah intaadan salaada duhurka tukan laba ragco oo sunnaha inaad ka hormariso ayuu jideeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam wa ragcataani laba ragcow labadaa ragco bacdahaa bacda duhri duhurka ka bacdi ah salaada duhurka ka bacdina wuxuu jideeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam in laba ragco la tukado markaad duhurka dukatay ka bacdi wa ragcataani laba ragcow labadaa ragco bacda almaqrib maqribka ka bacdi ah oo salaada maqribka markaad tukatayna waxaad raacsiinaya laba ragco oo sunno ah wa ragcataani laba ragcow labadaa ragco bacda alcishaai salaada cishaha ka bacdi ah salaada cishaha markaad tukatid waxaad raacsiinaya laba ragco oo sunno ah tobankaas waxaa la yidhaha mu'akadaat tobankaa ragco mu'akadaat wa hintaa cashra laba-iyo tobanna hayru mu'akadatin mid la adkeeyey hayrkooda wuxuu bilaabay sheekhu raximah اllahu tacaala halkan inuu ka guda galo ragcooyinka hayru mu'akadaadka ah waxaanu soo qaadannay toban mu'akadaada kuwii hayru mu'akadka ahaa oo aan la adkayn laakiin iyaguna ajir iyo barakaad iyo nafaxaad fara badan laga helay wa hiya kuwaas hayru mu'akadka ah ragcataani laba ragcow labadaa ragcoo qabla duhri ee duhurka hortiisa ah laba ragco waxaan soo marnay oo duhurka ka horeeya mu'akada kuwanina waa laba ragco oo hayru mu'akad ah marka duhurku wuxuu iska leeyahay afar ragco oo ka horeeya laba mu'akada iyo laba hayru mu'akad ah laba mu'akada iyo labo hayru mu'akada afartaasuu duhurku iska leeyahay wa ragcataani laba ragcow labadaa ragco bacdahaa bacda duhri duhurka ka bacdi ah laba ragco bacda duhra waxaan soo marnay oo mu'akad ah waxaa lagu darayaa kuwo kaloo hayru mu'akad ah ziyaadatan xaala yihiin ragcooyinkaasi kuwa dheeraad ah cala almu'akadaati kuwii mu'akadaadka ahaa lagu siyaadinayo o lagu daray oo waxaa weeye labadan ragcoo qabla duhur la leeyahay labadii ragcoo qabla duhur waad ku deri laba ragcoo bacdaha marka la leeyahana laba ragcoo bacda duhur waan soo qaadanay kuwo kale kusii darwo duhurku marka muxuu yeelanaa afar ragcoo ka horraysa oo laba mu'akad ay tahay labana hayru mu'akad iyo afar ragcood duhurka ka dambaysa labana ay yihiin mu'akad labana ay yihiin hayru mu'akad wa arbacun afar ragco qabla alcasri casirka ka horna waxaa ahaadeen afar ragco salaadda casirku waxay iska leedahay afar ragco oo hayru mu'akad ah hayru mu'akad weeye laakiin nabigeenu sala allahu calayhi wasalam ajir fara badan ayuu ku sheegay wuuna u duceeyey qofkii tukada oo joogteeya afar ragtaa ragco oo casirka ka horreeya oo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi raxima allaahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan allah u naxariisto qofkii casirka ka hor afar ragco tukada ayuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu shaarixu ku yidhi fayenbagii waxaa habboon almuxaafadatu calayha afarta ragco oo casirka ka horreeya in la ilaaliyo la xifdiyo rajaaءa اdukhuuli fii dacwatihi iyadoo la rajaynayo ducada nabiga in la dhex galo salى اllahu عalayh wasalam wa ragcataani laba ragcana qabla alcishaa salaadda cishaha ka horna waxaa ahaaday laba ragco salaadda cishaha inta aadan tukan laba ragco inaad ka hormariso sunno ah ayuu sunneeyey nabigu salى اllahu عalayh wasalam wa ama alwitro salaada la yidhaaho watarka fa huwa watarku sunnatun sunna wey sunnadaasoo mustaqilatun ee madax bannaan bimacnaa sunno madax bannaan maxaa loola jeedaa laysa taa laysa taabicatan lilfaraa'id salaadaha waajibaadka ah ma raacsanaa loola jeedaa salaad yacni taabic ah kuwan aan soo marnay waxay ahaayeen taabic lilfaraa'id ay ahaayeen sunnooyinka aan soo qaadannay waxay raacayeen salaadaha waajibaadka ah oo qaarna way ka horreeyeen qaarna way ka dambeeyeen wa ama alwitru watarka fa huwa watarku sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mustaqilatun ee madax bannaan oo gooni ah wa huwa watarku afdalu jamiici sunani sunnooyinka dhammaantood isagaa ugu fadli badanba kuwii hadda aan soo marnay mu'akadaadkii iyo hayru mu'akadaad iyo wax walbo salaad sunno ah isagaa ugu sarreeya isagaa ugu ajir badan isagaa sunnooyinka dhan ka fadli badan walidaalika sidaa darteed culimmada madaahibta qaarkood waxay yidhaaheen waa waajib sida abu xaniifa oo kale abi xaniifa isagu wuxuu qabaa watarku waa waajib buu leeyay marka isaga waxaaba la ysku khilaafayba ma sunna mise waajib haddii salaadda laysku khilaafo ma sunna mise waajibna waxaad ogaane inay ka sarrayso sunnooyinkii oo ay ka fadli badan tahay sunnooyinka kale wa aqaluhu aqalu lwitri watarka waxaa ugu yaraan badan ragcatun hal ragco salaada watarka ah hal ragco oo keli ah qofka hadduu tukado ajirkii waa heli laakiin waxaa ka sii fadli badan qofkii saddex ragco tukada kan saddex tukadana waxaa ka sii fadli badan kii shan tukada kii shan tukadana waxaa ka sii fadli badan kii toddoba tukada kaa isagana waxaa ka fadli badan kii sagaal tukada isagana waxaa ugu sarreeya qofkii kow iyo toban ragca tukaya waana meesha ugu dambaysa watarka kow iyo toban ragco wa akharuhu akharu lwitri watarka kan ugu badan ixdaa cashara kow iyo toban ragco kow iyo toban ragco lagama badin karo waa xadka ugu fogooy watarka wa adna alkamaali dhammaystirka midka ugu yaraanshaha badan halaahu rakacaatin saddex ragco qofkuu doonayo inuu kamaalka xoogaa uu gaaro oo kamaalka uu ka agdhowaado wuxuu ku gaabsanaa saddex ragco meesha ugu sarraysana waa kow iyo toban ragco walaa yasixu ma ansaxayo ficluhu ficlu lwatri watarkan samayntiisu ma ansaxayso ilaa bacda salaati alcishaa salaada cishaha ka bacdi ma ahan wuxuu ula jeedaa sheekhu raximah llahu tacaala watarka goormaa la tukadaa watarka goormaa la tukan karaa wuxuu ku leeyay sheekhu salaada cishaha markaad tukato markaa kabacdi unbuu kaa ansixi watarku laakiin iyadoon wakhtigii cishahaba la gaarin ama salaaddii cishahaba aadan tukanba watarkii markaa wakhtigiisii lama gaarin adigoon cishihii aadan tukanin wayamtaddu wuu taagmaa wakhtuhu wakhtu lcishaa cishaha wakti waxaan leeyahay wakhtuhu waktulwitri wayamtaddu wuu taagmaa wakhtuhu waktulwitri watarka wakhtigiisu wuu taagmaa ilaa duluuci alfajri ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro waa ilaa salaada subxiga goormuu soo bilowday salaada cishaha markaa tukatay ilaa wuxuu ku dhammaadaa salaada fajarka oo salaada subxiga salaada subxiga marba haddii ay dhalato watarkiina wuu tegey wakhtigiisii fajarkaasoo assaadiqi ee weliba runta sheegay wa ikhraajuhu ikhraaju lwitri watarka ka saaridiisa can wakhtihi in wakhtigiisa laga saaro wakhtigii loo xadeeyey in watarka laga saaro bilaa cudrin cudurdaar la-aan laga saaro makruuhun mid la nacay wey xagga sharciga waa karaahiyo wuxuu ula jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala salaaddii watarka in wakhtigii sharcigu u xadeeyey laga dibdhigo oo wakhtigii laga saaro karaahiyow wa tarkuhu tarku lwitri watarka ka tegiddiisii bilkuliyati kulli ahaanba layska dhaafo watarkii oo watar aadanba dukanba weligaa noloshaada ashaddu kaasaa darnaasho badan karaahatan min karaaha xagga karaahiyada kaasaaba ka daranba wakhtigii watarka in laga bixiyo oo watarkii aad tukatid iyadoo salaaddii subxiga la gaaray ayaa tidhi watarkii aan tukanaa waa karaahiyo maxaa ka daran watarkii oo dhan aad ka tagtaba oo tiraamaba tukanaayo watarba tukan maayo aad tidhaaho taasaa ka daran liannahu waxaad ka tagtay salaad laysku khilaafsan yaho oo culimmadu ay isku khilaafsan yihiin ma waajiba mise waa sunno salaad la leeyahay ma waajiba mise waa sunno ayaad ka tagtay wa haadaa yadullu cala alistikfaafi biddiin kaasina wuxuu tusinaa diinta dhanba inay aada fududaysanaysid diinta dhanba inaad fududaysanaysid ayay deliil u tahay faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii ma yudlabu min asalaa fii ma iyoladii kii uu u fasal yahay yudlabu laga dalbayo fi salaati salaada dhexdeeda wixii lagu dalbi lahaa oo sunnooyin ah ayuu u fasal yahay fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala sunnooyinka salaada dhexdeeda in lagu sameeyo uu jideeyey nabigeenu salى اllahu عalayhi wasalam wa sunanu sunnooyinka sunnooyinkaasoo almadluubatu la dalbayo fi salaati salaada dhexdeeda in lagu sameeyo la dalbayo nawcaani laba nooco sunnooyinka salaada dhexdeeda in lagu sameeyo la jideeyey laba qaybood ayay u qaybsamaan abcaadun wa hay-aatun sunnooyin la yidhaaho abcaad iyo sunnooyin la yidhaah hay-aad maxay kale yihiin alabcaad walhay-aad maxay kale yihiin wuxuu ku yidhi sheekhu fal abcaadu sunnooyinka la yidhaaho abcaad cishruuna labaatan wey labaatan sunno ayaa waxaa la yidhaha abcaadu salaat minhaa waxaa ka mid a labaatankaas alqunuutu qunuudkiyaa ka mida qunuudkii salaada subxiga lagu qunuudayey ragcada labaad ictidaalka lagu qunuudayey waatii cashirkeenna shala aanu ku soo qaadanay watashahudu ataxiyaadkiyaa ka mida ataxiyaadkaasoo alawali ugu horreeyey ataxiyaadkaasoo filfardi salaada faradka dhexdeeda ahaaday ataxiyaadka ugu horeeya salaadaha waajibka ah isaguna waa sunno oo min abcaadi salaat abcaadu salaadu isaguna ka mid yihi marka intaasuu sheekhu tusaalooyin uu kaaga siiyey intii kale sheekhu raximah اllahu tacaala uu ka gaabsadayoo sunnooyinkii abcaasha lagu tilmaamayey wuxuu kaaga soo qaaday tusaalooyin oo qunuudka iyo ataxiyaadka ugu horeeya ay ka mid yihiin walhay-aatu hay-aadka sunnooyinka la yidhaaho hay-aadka kahiiratun way fara badan yihiin kuwaasi lama soo koobi karo hay-aadku aaday u fara badan yihiin minhaa waxaa ka mid ah hay-aadka tasbiixaat اrukuuci wasujuudi rukuucda iyo sujuudda tasbiixooyinkooda ka mid a oo hay-aadka iyo abcaadu salaad farqiga u dhexeeya waxaa weeye alhay-aatu laa tujbaru bisujuudi sahwi hay-aadka haddii aad ka tegtid sujuudu sahwi ma lahan laakiin alabcaad tujbaru bisujuudi sahwi laakiin abcaadu salaad sunnooyinka la yidhaaho haddii aad ka tegtid waxaa laga rabaa sujuudu sahwi inaad la timaadid farqigaasa u dhexeeya hay-aad iyo abcaadu salaati walhay-aatu hay-aadku kahiiratun way fara badan yihiin minhaa waxaa ka mid ah tasbiixaat rukuuci wasujuud rukuucda iyo sujuudda tasbiixaadkooda ka mid a rukuucda suj- tasbiixda lagu akhrisanayo sujuudda tasbiixda lagu akhrisanaayo hay-aatu salaat waxaa la mid a tasbiixdaa keliya ma ahane saairu adkaari saa'iru adkaari اlarkaan waa la mid arkaanu salaad oo dhan adkaarta lagu akhrisanayo wixii waajibaadka ka soo haray oo ataxiyaadka ugu dambeeya yacni ataxiyaadka ugu dambeeya iyo ataxiyaadka ugu horeeya waxa lagu akhrisanayo iyo qunuudkii kuwaas wixii ka soo haray waxaa la yidhaha ab waxay ka mid yihiin hay-aatu salaad maalan waxaa ka mid ah samic allaahudi samic allaahudaas lafdigaas lagu akhrinayo waxuu ka mid yahay hay-aatu salaad ayuu ka mid yahay waxaa ka mid a sidaas oo kale adducaa fi ljuluus bayna sajdatayn adducaa fi ljuluus bayna sajdatayn ayaa ka mid a yacni fadhiga rabi kfir liida ducada lagu akhrisanayo iyaduna hay-aatu salaad ayay ka mid tahay hay-aatu salaad ayay ka mid yihiin minhaa waxaa ka mid a hay-aadkaas tasbiixaat rukuuci wasujuudi rukuucda iyo sujuudda tasbiixaadkooda ka mid a wa takbiiraat اlintiqaalaati guurguuridyaalka takbiiraadkooda ka mid a markaad rugni ka guuraysid ee rugni kale aada u sii guuraysid allaahu akbar adiga dhahay allaahu akbartaas rugni markaad ka guuraysid aada ku hadlaysid waa hay-aatu salaat wa ducaau liftitaaxa ka mid a ducada furfurashada oo markii allaahu akbar aad tidhaahdo salaadda aad xiratid ducaaul-iftitaax aad akhrisanaysid oo wajahtu wejhi liladii fadara asamaawaati waalarda ducadaas iyaduna waxay ka mid tahay hay-aatu salaat wa tacawudu magangelkiyaa ka mid ah qabla alfaatixati faatixada ka hor aada shaydaanka ilaahay ka magan gelaysid acuudu billaahi min ashaydaani arajiimta aada leedahay faatixada ka hor isaguna wuxuu ka mid yahay hay-atu salaat wa ta'miinu aamiinsigiyaa ka mid a aamintaasoo bacdahaa bacda alfaatixa faatixada ka bacdi ah waladaalliin markaad tidhaahdidoo faatixada aada dhammaysid aamiinta aada leedahay waxay ka mid tahay hay-atu salaat wa suuratu suuraddiyaa ka mid ah hay-atu salaat suuraddaasoo bacda ta'miini aamiin ka bacdi ahaatay aamiin markaad tidhaahdid suuradda aada akhrisanayso suuraddaas waxay ka mid tahay hay-atu salaat waljahru jahrigiyaa ka mid ah hay-atu salaat walisraaru israarkii qarintiyaa ka mid oo qirada la siraysanayo la qarsanayo jaharkaas iyo israarkaasoo fii maxallihimaa booskooda ahaaday jaharkuna wuxuu leeyahay boos loogu talagalay siraysiga la siraysanayo faatixada la siraysanayo iyo suuradduna waxay iska leeyihiin iyaguna boos loogu talagalay siraysiga aada siraysanayso maalan salaada duhurka oo kale waa la siraystaa casirkii faatixadii iyo suuraddii waa la siraystaa israarkaasi wuxuu ka mid yahay hay-atu salaad meeshii salaadihii lagu yidhi qirada hoos u dhig lagu yidhi haddii aad kor u dhigtid duhurkii oo kale faatixadii kor aada ula jahartid salaaddii kaa buri mayso laakiin sunnadii aad ka tagtay sunnadii oo hay-atu salaadka ka mid ahayd ayaad ka tagtay meeshii salaadaha lagu yidhi la jahar sida salaada subxiga oo kale cishaha labada ragcoo ugu horreysa oo kale maqhribka labada ragcoo ugu horreysa oo kale la jahar lagu yidhi haddii aadan la jahrin oo hoos aad isaga akhrisatid salaaddii way ku ansixi laakiin waxaad ka tagtay sunnadii oo hay-atu salaad lagu tilmaamay waman taraka shay-an shay qofkii isaga taga shaygaasoo min alabcaadi abcaadu salaad ka mid a sunnooyinkii abcaadu salaad sida ataxiyaadka ugu horeeya qunuudkii oo kale qofkii ka taga camdan caamidan xaal uu kasayo kas uga taga ow sahwan saahiyan xaal uu halmaansan yahay ama waa sahwiyo wuu halmaamay fasunnatu sunnadu waxay tahay sunnadaasoo lahu shaksigaa u sugnaatay an yasjuda waa inuu sujuudo lisahwi liajli sahwi sahwi dartiis waa inuu u sujuudo wuxuu ku leeyahay sheekhu abcaadu salaadkii sunnooyinkii aanu ku tilmaannay abcaadu salaad shay ka mida qofkii ka taga ataxiyaadkii horead ka tagtay qunuudkii salaaddii subxiga ayaad ka tagtay qofkaa waxaa loo sunneeyaa inuu sujuudu sahwi hadhow markuu salaadda dhammaysto oo ataxiyaadka uu dhammaysto ataxiyaadka ugu dambeeya markuu dhammeeyo intuusan salaamo noqsan waa inuu la yimaado sujuudu sahwi qofkii ka taga abcaadu salaad ama ha uga tago camdi ama halmaan ha uga tago waa isla mid walhay-aatu hay-aadkii hay-aadka haddaanu soo marnay laa yasjudu shaksigu uma sujuudo lahaa ay litarkihaa hay-aadkaas ka tegiddooda sujuudu sahwi ma laha haddii laakiin hay-aadkii faraha badnaayo hadda aanu ka soo hadlaynay qayb ka mida qofku uu isaga tago sujuudu sahwi lama jideeyo oo sunno ma aha inuu la yimaado sujuudu sahwi mashruucun ma aha inuu la yimaado xataa hadduu maaragtaahay uu la yimaado isagoo kas u samaynaya salaaddii yaaba ka buraysaba salaaddii ayaaba ka buraysaba hadduu kas uga yimaado wa in tarakahaa walow tarakahaa hay-aadkaas haba isaga tago hadduu doono camdan caamidan xaal uu kasayo xataa hay-aadku salaatii hadduu kas uga tago sujuudu sahwi lama rabo inuu sameeyo maxaa yili sujuudu sahwi maba loo jidaynba lama sharciyeyn falow sajada hadduu sujuudo litarkihaa liajli tarkihaa tarki hay-aati salaad hay-aatu salaad ka tegiddoodii kabaa ka tegiddoodii dartooda hadduu sujuudu sahwi ula yimaado mutacamidan xaal uu u kasayo lisujuudi sujuudana uu kas u samaynayo badalad salaatahu shaksigaa salaaddiisa weyba burtayba oo muxuu ula jeedaa masaladan sheekhu ulajeedadeeda waxaa weeye hay-aatu salaad haddii aad ka tegtid waxaa lagu yidhi ha sujuudin sujuudu sahwi ma lahan waad khilaaftay oo sujuudu sahwi aad u dhacday waxaad u dhacaysana waxaa weeye ood sidaa u samaynaysana waa camdi kasaad sidaa u yeeli hadda haddaad kas u yeelayso salaaddii way kaa burtay liannaka kalmutalaacibi bisalaad waxaad la mid tahay qof salaaddiisii ku cayaaray waadba og tahay inaan sujuudu sahwi mashruuc ahayne maxaad sujuudu sahwiga u samaysay qof waxaad la mid tahay salaadaadii ku cayaarayo ilaa laakiin qofka hadduu masalada jaahil ka yahay salaaddiisi waa saxiix masalada hadduu jaahil ka yahay oo maalan hay-aatu salaadkii aanu soo marnay ayuu intuu ka tegey uu sujuudu sahwi la yimid waana jaahil oo masalada kama warqabo ma oga salaaddiisii waa saxiix laakiin waxaa shardi ah jaahilkaasi inuu yahay jaahil macduur ah jaahil macduura inuu yahay waa shardi jaahilka macduurkaana dhowr goor waanu soo hadalnoo waxaa loola jeedaa jaahilka macduurka ah waa yacni qof xilli dhow soo islaamay qariib alcahdi bilislaam waa qof islaamnimada ku cusub ow nasha'a baciidan can alculamaa ama meel culimmada ka fogu ku soo barbaaray meel baadiye ah oo qof caalima uusan jooginin ayuu ku soo barbaaray ama waa qariibulcahdi bilislaam oo mar dhow uu soo islaamay laakiin dadka magaalada muqdisho oo kaloo jooga mas'aladan oo kale ma loogu cudur daaray oo maalan qof magaalada muqdisho jooga oo yacni dhahaya mas'aladan jaahilan ka ahaa intuu hay-aatu salaad ka tegey uu sujuudu sahwi isaga dhacay hay-aatu salaaduu ka tegey sujuudu sahwi uu dhacay hadhow maxaad u dhacday sujuudu sahwi maxaad u samaysay haddii layidhina wuxuu yidhi ma aanan ogeyn jaahilaan ahaa salaaddii ku celiyaanu leenahay baatil wey salaaddii way kaa burtay leanna waxaa weeye jahligaagu ma aha jahli macduura ma ah ma lagu cudur daarayo oo waxaa lagu leeyahay cilmigu agagaarkaaguu yiilay xaafadaadaa lagu daraasaynayey maxaad u akhrisan weysay cilmiga waana loo ciqaaba hadduu qofku sidoo hadduu ku dhintay waa loo ciqaabi oo dadku waxayba u maleeyaanba intooda badan cilmigu inuu sunno iska yahaba cilmigu inuu sunno iska yahay oo qofkuu doonana uu baran karo qofkuu doonana uu maaragtahay iska dhaafi karo dadka intooda badanaa sidaa u haysta cilmiga waxaa weeye salaadu waa waajib waa lagu ciqaabo leannahu qof hadda magaalada muqdisho jooga haddii yacni uu yidhaaho axkaamu salaad ma aqaano sidaasna uu ku dhinto waa loo ciqaabi hadduusan ilaahay fadligiisa ku cafin subxaanahu watacaala waa khatar wey haddii maalan masaa'il beecii ka mida ama masaa'il nikaaxii ka mida isagoo nikaaxa uu xuntuu isku khaldo uu yidhaho waxaa jaahilan ka ahaa uu yidhaaho macduur ma ah ma loogu cudur daarayo leanna masaa'ilkan oo kalena ma aha masalo daqiiqa ma ah masalo daqiiqa ma ah masaa'ilkan oo hay-atu salaad looma sujuudo oo sujuudu sahwi ma lahan masalo daqiiqahoo aada u qarsoon ma ahane waa mas'alo ku qoran mukhtasaraat اlkutub kutubta yaryarow gaagaaban masaa'il ku qoran wey oo si fudud qofka uu baran lahaa hadduu xalaqaadka cilmiga iman lahaa waman shaka qofkii shakiyey qabla faraaqi salaad salaada ka faariq noqoshadeeda ka hor intuusan salaaddii ka bixin ayuu wuxuu ku shakiyey fii cadadi maa shay tiradiisii ayuu ku shakiyey shaygaasoo sallaahu shayga uu tukaday oo mina rakacaati ragcooyinkii ah ragcooyinkii uu tukanayuu ku shakiyey ma saddexaad tukatay mise afar aad tukatay waa intuusan salaadda ka bixin wey salaaddii weli waa ku dhex jiraa markuu shakinayo ow amase shay-in shay uu ku shakiyey shaygaasoo min arkaani salaati salaadda arkaanteedii ka mida wajaba calayhi shaksigaas waxaa waajib ku ah an yabniya inuu salaaddiisii ku dhiso cala alyaqiin waa inuu salaaddiisii yaqiin ku dhiso waya'tiya waa inuu la yimaado bimaa iladii kii shaka fiihi maaga dhexdiisa uu ku shakiyey wuxuu ku shakiyey oo arkaantiina waa la imaanaya masaladan wuxuu ula jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala salaaddii isagoon ka bixin oo weli salaaddii ku jira ayuu qofkii wuxuu ku shakiyey ragcadan aada u taagan tahay ma ragcadii afaraada mise waa ragcadii saddexaad ayuu ku shakiyey wajaba calayhi an yabniya cala alyaqiin waa inuu yaqiinta qabsado yaqiinta maxaa loola jeedaa horta waxa la hubo maxay yihiin haddii aad ku shakisay ma afaraa mise waa saddex hadde ma afaraa shakiyaa ku jira saddexda weeye waxa la hubo waxa aada hubtid waa saddexda marka mar walbaba waxaad qabanee aqalka midka ugu yar xisaabta kan ugu yaraad qabsane waa waajib waxaad qabsanee ragcada aad u taagantahay inay tahay tii saddexaad saasaad qabsan wajaba calayhi shaksigaa waxaa waajib ku ah an yabniya inuu ku dhiso salaadiisii cala alyaqiin yaqiin inuu ku dhiso wa huwa alcadadu alaqalu cadadka yar uu yaqiin wayaatiya uu la yimaado bimaa iladii kii shaka fiihi maaga uu ku shakiyey wuxuu ku shakiyeyna maxaa loola jeedaa waxaan soo marnay ow shay-in min arkaani salaat arkaanu salaad shay ka miduu ku shakiyey oo maalan wuxuu ku shakiyey faatixadii amaadan ba akhrinba faatixadii amaadan akhrin ayuu ku shakiyey ataxiyaadkii ugu dambeeya tusaale ahaan isagoo ataxiyaadkii ugu dambeeya u fadhiya ayuu wuxuu ku shakiyey amaadan faatixadii akhrin waa inuu istaago waa inuu istaago wey faatixadii waa inuu soo akhriyo laakiin faatixadii markuu soo akhriyo ataxiyaadkii haddana hore ugama soo laabanayo muxuu samaynaa leanna waxa wey haddii faatixadii uusan ba akhrin wixii ka dambeeyena ma ansaxayaan wixii ka dambeeyena ma ansaxayaan waa inuu markuu istaago faatixada akhriyo rukuucii haddana uu sameeyo ictidaalkii uu sameeyo sujuuddii uu sameeyo sidii ragco kaamila wey ragco kaamila wayusanu lahu qofka sidaas way ku dhacday wayusanu lahu shaksigaas waxaa loo sunneeyaa shaksigee waa man shaka qabla faraaqi salaad fii cadadi maa sallaahu ow shay-in min arkaani salaad waa qofkii ku shakiyey xisaabta uu tukaday tirada uu tukaday ama ku shakiyey rugni min arkaani salaad inuu ka tegey wayusanu lahu shaksiga waxaa loo sunneeyaa an yasjuda inuu sujuudo lisahwi sahwi inuu sujuudo aydan sidii hore kale isagana waxaa sunnaa qofka noocaas sujuudu sahwi inuu la yimaado waa qofkii is yidhi ragcada aad u taagan tahay ma afara mise waa saddex aanu nidhi waxaa waajib ku ah inuu saddexda qabsado hadhow sujuudu sahwi inuu la yimaado sunnawo kii isagana ku shakiyey faatixadii miyaad ka tagtay mise ma samaynin waa inuu istaagaan yidhi faatixadii uu soo sameeyo hadhowna sujuudu sahwi waa inuu la yimaado wa sujuudu sahwi sujuudu sahwigu laa yasiidu kama ziyaado calaa sajdatayn laba sujuudood kama badna sujuudu sahwiga lagu sheegayo weligii laba sujuudood kama badna wa in kahura sahwi sahwigu haba bato haddii dhowr goor aada sahwiso dhowr goor aad sahwisay salaaddii dhexdeeda dhowr goor ku sahwisay waa laba sujuudood un mar walbaba assujuudu sahwi laa yatacaddad ma bato labadaas sujuudood bas sahwigu xataa hadduu bato wa sujuudu sahwi laa yasiidu kama ziyaado calaa sajdatayni laba sujuudood kama ziyaado wa maxalluhu goormaa lala yimaadaa goorma ayaa lala yimaadaa sujuudu sahwi wa maxalluhu maxallu sujuudu sahwi sujuudu sahwi maxalka lagula imanayo qabla salaam salaamo naqsiga ka hor intaadan salaamo noqsan ayaa lagaa rabaa inaad sujuudu sahwiga aada la timaadid markii ataxiyaadkii aada dhammaysay ayaa sujuudu sahwi aada la iman walaa yaduru ma dhibayo ashaku shakigu wax ma dhibo bacda faraaqi salaati salaadda ka faaruq noqoshadeeda ka bacdi in la shakiyo shakigaasi dhib ma laha fii shay-in shayna lagu shakiyo shaygaasoo min dalika almadkuur waxaa la soo sheegay ka mid waxaa la soo sheegay maxay yihiin min cadadi rakacaat wa arkaani salaad ragcooyinkii aad tukatay tiradoodii aad ku shakisan tahay ama waxaad ku shakisan tahay arkaanu salaad mid ka mida amaad ka tagtay waana markaad salaamo noqsatay ka bacdi shakigaasi wax dhibaato ah oo uu ku gaarsiinayo ma lahoo salaadaadii waa kuu saxanta marba hadduu shakiguba yimid bacda alfaraaq min asalaad markii salaaddii aad ka baxday kabacdiyaa shaki yimid shakigaa shaydaana keenay shaydaan ayaa keenay shakiga sharcigu ictimaaday oo sharcigu uu wax ku dhisayo waa shakigee waa shakiga ku yimaada fii athnaa'i salaad salaadda dhexdeediiad waxaad ku shakisay amaad rugni ka tagtay ama waxaad ku shakisay ragcadan aad tukanayso ma tii afraada mise waa tii saddexaad taas way midda laga hadlay amaa shakigii yimid bacda faraaqi salaad fii shayin min dalika laa yadur shakigaasi waxba kuu dhibi maayo lianna daahir wuxuu yahay wuquucu salaam can tamaam sida daahirku wuxuu yahay salaamo naqsiga ay salaadii inay si taama ay ku dhaceen daahirku sidaas ilaa fi niyati niyada mahane ilaa fi niyati niyada mahane niyadii waxaa la mida watakbiirat اlixraamna meeshay ugu jirtaa ilaa fi niya watakbiirat اlixraam labadaa mas'alo bis ayaa shakigu dhibaato samayn karaa bacda salaad markaad salaadii ka baxday haddii labadan aad ku shakiso shakigaasi saamayn uu yeelana waa inaad istaagtid wy markaa oo muxuu ku shakiyey niyadiiyuu ku shakiyey niyadii amaadanba niyeysanba maalan salaad duhurayaad salaadduu tukanaya markaasu wuxuu yidhi amaadanba duhur niyeysanba waa markuu salaamo noqsaday ka bacdi duhurba amaadan niyeysan haddii waaba niyadii dhammeedoo salaaddii ku xirmi lahayd haddiiba shaki kaaga jiro kusoo celi wey mar salaaddii oo dhanba salaaddii oo dhanba duhurkii oo dhan ayaa lagaa rabaa inaad hadda soo niyeysatid takbiirat alixraamna waa la mid xirashadiiba hadduu ku shakisan yahay allahu akbartii salaadda lagu xidhanaya ayuu wuxuu is yidhi amaadan ba xihanba de waa howl weyn taas amaadan xihan hadday hawshu taagan tahay ama amaadan niyeysan waa howlo waaweyn kuwaas howlahaas waaweyn waxaa weeye saameynay kugu yeelaan waa inaad salaaddii hadda soo bilowda salaaddii hadda waa inaad soo lakiin labadaas wixii ka soo haray labadaas wixii ka soo haray dhib ma lahan maalan markuu salaamo noqsaday oo salaaddii ka baxay ka bacdi ayuu wuxuu ku shakiyey ama faatixadii ka tagtay amaada rukuucii ka tagtay ataxiyaadkii ugu dambeeyey amaa ka tagtay ama salaadiiba saddex ragcoo kaliya amaad duhurkii tukatay waxaasoo dhan dhib ma lahan baabu mufsidaati salaati hadaa midkani baabu mufsidaati salaat salaadda waxyaalaha fasaadiya ayuu u baab yahay sheekhu halkan wuxuu uga hadli doonaa waxyaalaha salaada buriya waxyaalaha salaada buriya fardan aw naflan aw janaaza aw sajdata tilaawatin wa shukrin salaadu noocay doontaba ha noqoto salaad waajiba ha noqoto salaad sunnaa ha noqoto janaaze ha noqoto sujuudu tilaawihii ha noqdo sujuudu shukrigii ha noqdo wuxuu doonaba ha noqdee wixii uun salaada burin lahaa ayaa sheekhu ka hadli doonaa raximah اllahu tacaala almufsidaatu waxyaalaha salaada fasaadiya oo salaada burinaya in qaaranat mufsidaadkaasi hadday la xidhiirsadaan takbiirat alixraam takbiirta xidhashada hadday la xidhiirsadaan falaa tancaqidu salaatu salaadu maba xirmaysaba macahaa maca almufsidaat waxyaalaha salaada fasaadinaya micigooda salaadu maba ku xirmaysaba wuxuu ula jeedaa sheekhu ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye wixii salaada burinayay markaad allaahu akbar dhehaysay ayayba joogeenba salaadda markaad xidhanaysay waxaa la xidhiirsaday waxyaalihii salaadda kaa burinaya waxyaalaha salaadda kaa burinaya maxaa ka mid a annutqu bixarfayn annutqu bixarfaynaa ka mid a allaahu akbar markaad dhehaysay laba xarafaadba ku dhawaaqdaba haddee salaaddii aanba xirmaynba marka horeysanba xirmaynba marka horeba ayaan xirmayn waxaa ka mid a nijaasadiia ka mid a allaahu akbar markaad dhehaysay nijaasaaba kula xidhiirtay haddee maba xirmaysaba salaadu markaa mufsidaadku hadday la xidhiirsadaan takbiirat lixraam salaaddii aan xirmaynin wain dara'at haddii mufsidaadku ay soo dariyaan oo gadaal ay ka yimaadaan bacda dukhuuli gelidda ka bacdi fi salaad salaaddii markii la galay ka bacdi hadday mufsidaadku yimaadaan abdalat mufsidaadku way buriyaan haa salaaddii markaad salaaddii xiratay ka bacdiya waxaa kugu yimid waxyaalihii salaadda burinaya maalan najaasaadkii oo kale weesadii oo kaa burtay oo kale salaaddiyaa burayso ee ma la dhahayo salaaddii way kuu xihantay laakiin hadday burtay hadday burtay wa hiya mufsidaadka waxyaalaha salaada fasaadiya salaadda waxyaalaha fasaadiya kaiiratu way fara badan yihiin waxyaalaha salaada burinaya fa minhaa waxaa ka mida mufsidaatu salaad alkalaamu hadalkiyaa ka mida hadalkaasoo alcamdu ee kas ah salaaddii dhexdeedii ayaad kas ugu hadashay haddii hadalka laguu sheegayna shardi ma aha wax badan inaad hadasho waxaa burinaya salaadda waa bixarfayn sida kutubtii hore aanu ku soo qaadanay aw xarfin muhimin ama xataa hal xaraf oo macno faa'iideyn kara sida xarafka qi oo kale qi min alwiqaaya qi ilaali wey macnuhu leeyahy halkaa xaraf laba xaraf oon macno lahayn haddii aad ku hadashidna salaaddii way kaa buri fa minhaa waxaa ka mid ah mufsidaadka alkalaamu hadalka hadalkaasoo alcamdu ee kas ah walow qaliila walow kaana qaliila laba xaraf baa noqda ama hal xaraf oo macno dhalin kara haba noqdo hadduu doono walficlu ficilkiyaa ka mid a waxyaalaha salaada buriya ficilkaasoo alkahiiru faraha badnaa walow sahwan halmaanba ha noqdo adoo salaaddii ku jira dhaqdhaqaaqaad samaysay fara badan alkahiir maxaa loola jeedaa waa halaatu xarakaat alkahiir saddex dhaqdhaqaaq haddaad samayso oo isku xiga oo mutawaaliyaad ah salaaddii way kaa burto xataa halmaanba u samee waan ishalmaamay xataa ma lagaa yeelayo salaaddii way kaa burto walxadadu xadadkii wey xadadkaasoo alakbar weynaa awil asqaru ama yaraa adigoo salaaddii ku dhex jira xadad weynaa kugu dhacay waa midkii maa awjaba algusla wixii qubayska waajib yeeli jiray janaabo iyo waxyaalahaasaa kugu dhacay waad janaabootay adigoo salaaddii ku dhex jira salaaddii way kaa burto waxaa la mid a xadadka asqarka ah xadadka asqarka maa awjaba alwuduu waa wixii weysada waajib ka dhigo weysadiiyaa kaa burtay adigoo salaaddii ku dhex jira de salaaddiina way burtay وxduuث النaجaaسaةi نaجaasada soo darinteedii wy نaجaaسa kugu timid اlatيi نaجaasadaasoo laa يucفىa canhaa نaجaasadaas aan la cafinayn نijaaso aan la cafinayn oo شharcigu uusan cafinayn ayaa kugu timid salaaddii markaad xiratay kabacdi dharkaagii ayaa نijaasoobay makaankii aad ku tukanaysay ayaa نijaasoobay jirkaagiiyaa نijaasoobay waxaasoo dhan waxa weye salaaddii way burinayaan laa يucفىa canhaa la yidhi maxaa baxay nijaaso cafi ah dhib ma lahan nijaaso cafiga maxaa ka mid a adigoo salaaddii tukanaya dhiig yaraa kaa yimid jirkaagii dhiig yaraa ka yimid waana dam qaliil waa macfi dhib male taas wasalaamu salaamo naqsigayaa ka mid ah waxyaalaha salaada burinaya camdan caamidan xaal uu u kasayo uu salaamo noqsaday fii hayri maxallihi salaamo naqsiga booskii loogu talagalay booskaas hayrkiis uu ku salaamo noqsaday meeshii aan loogu talagelin salaamo naqsi salaamo naqsi maxaa loogu talagalay ataxiyaadka ugu dambeeya markaad dhammayso ayaa loogu talagalay oo salaadda dhan ay kuu dhammaato salaaddii oon kuu dhammaan ayaad salaamo noqsatay waana camdi kasuna u yeeli de waa qof mutalaaciba hadduu kas u salaamo noqsanayo og yahana salaaddii inaysan u dhammaan qof salaaddiisi ku cayaarayo wa ficlu shay-in shay samayntiisa wey shaygaasoo min al arkaan arkaanta ka mid a arkaantaasoo alficliyati ee ficilka loo nisbeeyey camdan caamidan xaal uu u kasayo fii hayri maxallihi shaygaas arkaan arkaan ficiliyada ka mid a maxalkiisii hayrkiis uu ku sameeyey rugni oo ficil ah ayuu wuxuu ku sameeyey si kas ah meel aan loogu talagelin meel aan loogu talagelin ayuu rugni ficiliya uu ku sameeyey oo maalan meeshii loogu talagalay rukuucii rukuucii meeshii loogu talagalay mooye meel kale qofku uu ku sameeyey rukuucii meel loogu talagalay mooye meel kale ku sameeyey salaaddii waa ka burtay waana camdi waa qof mutalaacib ah oo cayaar cayaar waxa u samaynayo wariddatu diinka bixiddii waalciyaadu billaahi tacaala waalciyaadu magangelkuna billaahi ilaahay uu ahaado ilaahan ka magangalnay subxaanahu watacaala isagoo salaaddii ku jira uu ridoobay walciyaadu billaah haddii salaaddii waa ka ridoobay waaba gaale salaad buguma xirnee salaadba kuma dhex jiroba wainkishaafu alcawrati cawrada faydmideedii ayaa ka mid a waxyaalaha salaaddu ay ku burayso lilqaadiri qofkii awooday cawradu ay ka faydantay cala asatri asturka awood u lahaa qof awood u leh inuu is-asturo ayaa cawradu ay ka faydantay mar hadday cawradu faydantay salaaddii way ka burtay salaaddii way ka burtay oo cawradii see ku faydmi kartaa maalan dabayl oo kale ayaa dharkii yacni ka kala tuurtay markaasaa cawradiisii bannaanka ay timid hadduusan isla markaa asturin isla markay faydantay hadduu hore ka asturto salaaddii waa saxiix hore hadduu ka asturto salaaddii waa saxiix wa takyiiru niyati niyada bedelideedii ayaa salaadda burinaya waxyaalaha salaadda burinaya waxaa ka mid ah niyadiiu bedelay awel muxuu niyeystay salaad duhura oo waajiba ayuu niyeystay inuu tukanayo markaasuu wuxuu niyeystay salaad sunno ah duhuri awel ahayd wuxuu niyeysanaya waajib ah salaad sunnahu niyadii uu u bedelay ama salaad duhuray aheede casiruu haddana niyeystay isagoo salaaddii ku dhex jira awel duhuruu niyeystay casiruu haddana u bedelay casir ayuu u bedelay biswa salaaddii way ka buri markaas salaaddii way ka buri marba hadduu niyadii uu bedelay wataxawulu wareegiddii can ilqiblati qiblada uu ka wareegsado ayaa salaada burinaya bisadri xabadkiisa xabadkii uu dhinac kale u jeediyey camdan caamidan xaal uu yahay isagoo u kasay kas isagoo u samaynayo meelaan qibladii ahayn uu salaaddii ula jeestay de salaaddiisii waa ka burtay salaaddii way ka burtay qofka ilaa fii salaati shiddati اlkhawfi cabsida darnaanshadeeda salaadeedii maahan wa naafilati safari safarka sunnadiisii maahan waa labadii mas'alo markaas lagu cafinayey in qiblada laga sii jeesto oo maxay tahay cabsi darana jiro qofkii dagaalu ku jira cabsi daran jira oo gaal gaaladuu la dagaalami jaanis uma hayo inuu qibladii uu u jeesto jaanis uma hayo markaa meesha uu dagaalku ku socdo ama uu usii gaalka usii eryanayo ama isaga la eryanayo meeshuu u jeedo halkaasaa qiblo u ah halkaasuu ku tukan wey waxaa kaloo la mida sunnadii safarka lagu tukanayo sunnada safarka lagu tukanayo iyadana waan soo qaadanayo xayumaa tawajahat bihi daabatu meeshii daabaddu ay kuula socoto ayaad isaga sunnaysanay halkaasaana qiblo ku ah wallahu subxaana wa tacaala